hay-adda taakuulaya deeq raashin ah u qaybisay toddobaatan qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada Fiiqa. Deeqda raashinka ayaa waxa ay ka koobnayd bariis, baasto, bur, saliid iyo timir. Gudoomiyaha hay-adda taakuula Cabdulaahi Cabdi ayaa ka warbixiyey deeqdan.
waxaa noo suurta gashay inaan maanta afurinno toddobaatan qoys oo siinay timirtii saliid sonkor iyo bariis waxaan uga mahad celinaynaa dadaalkan oo sameeyey dadka muxsiniinta ah ee u dhashay magaalada fiiq ay ka mid yihiin bulshada maaragtay sida ganacsatada shaqaalaha dowladda oo maaragtay sida xarumaha maaragtay instituushinada magaalada ka dhisan cisbitaalka kuliyadda farsamada gacanta hoyga agoonta xafiiska maamulka gobolka oo iyaguna si fiican su xilqaamay iyo dhammaan bulshadii kasoo qayb qaadatay dal iyo dibadba kala joogtay ee u dhalatay magaalada fiiq toddobaatan qoys baan maanta afurinay insha allah waxaan rajeynaynaa inaan markaana samayn doono inta in lamid ah haday ilaahay maarta noo suurtageliyo oo dhaqaalihi aan helno gudoomiyaha gobolka erer mudane axmed cali ayaa u mahad celiyay hay-adda taakulo isaga oo hay-adaha samafalka ugu baaqay inay ka qayb qaataan afurintan waxaan ognahay inaan ku jira bishii barakaysnayd ee sadaqada maxaa yeelay hala bixiyo raashinkan aan maanta aynu goobjoogaan ka nahay dhammaanteen waxaan maxaa ahayday soo ururiyey oo kow ka ahaa dhallinyarta degmada fiiq oo maaragtay taakula charity iyo dhallinyarta kale oo wada socda iyo annagoo maamulkii ah intaba maxaa ahayde isku tashi inaan maaragtay samayno bulshadii aynu wax ururinno afuri walaalka barnaamijka la yidhaahdo oo dhammaan deegaankeenna ka socda weeye barnaamijkani hadda ka horna aynu soo wadnay haddana aan sii wadaynaa maanta keliya intan ma aha hadduu ilaa yidhahdo waynu sii wadi doonnaa waxaan heli doonnaa oo rajaynaynaa dad badan oo waxhaysta inay ka soo qayb qaataan marka waxaan u mahad celinaynaa oon aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhallinyartaas iyo hay-addaas is-abaabulay ee dhallinyartaas xoogga saartay arrintan ee walaalahood inay maaragtay si fiican ku afuriyaan ee xoogga saaray waxaan leenahay jasaakumullaahu khayr ilaahay ha idinka abaalmariyo cid kasta oo maxay ahayde gacan ka geysateen iyadana waxaan leenahay ilaahay meeshii aad ka soo bixiseen ka khayr badan ha idinku bedelo deeqdan ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada fiiq taasi oo ka qayb qaadan doonto afurinta bisha barakaysan ee ramadaan